diyaaradda ethiopian airline ayaa maantay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee jenaraal maxamed abshir caasimada puntland ee garowe munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaraddaas ayaa waxaa xariga ka jaray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni hadal uu ka jeediyey goobtaas waxa uu tallaabadan ku tilmaamay mid puntland horseedi doonta horumar waxaan runtii maanta aad ugu mahad celinayaa etobian airline mar labaad oo caalamka iyo puntland isku xirtay dadkeedu way dhibanaayeen waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo wakhtigooda adag yahay insha allah waxaan rajaynayaa flytkan sida uu loo sheegay inuu seven days toddobada wiig uu noqon doono waayo bilowga maanta inta timid iyo inta raacaysaa daliilu ah ciddii ganacsi taqaan inuu
madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay puntland ka bilowdaan waxaa dhowaan imaan doono diyaarado kaleeto caalamiga oo markay maqladanaynaya iyaguna inay yimaadaan waxaan rajaynayaa insha allah dhammaan arrimahaas ku saabsan horumarka
madaxa soomaaliya ee diyaaradda etobian airways ayaa sheegay in asbuucii ay saddex duulimaad ka samayn doonto diyaaraddani magaalooyinka garowe iyo boosaaso duulimaadyada ay puntland ka bilowday diyaaradda etobian airways ayaa dad badani waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurbajoogta iyo daljoogta waxaana rikaabkii ugu horreeyey ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe kuwaasoo ku sii jeeda magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya faadme yaasin jaamac v o a boosaaso